dadka baahiyaha gaarka qaba ayaa waxay intooda badan ay ku yaryihiin xafiisyada wasaaradaha jubbaland waxayna wasiirka wasaaradda haweenkii xaquuqul insaanka jubbaland ay sheegtay in la shaqaaleysiiyo dadka baahiyaha gaarka qaba ee ka shaqayn kara xafiisyada hay-adaha dowladda si xaquuqdooda u helaan bulshada baahiyaha gaarka qaba wasiirka wasaaradda haweenka iyo xaquuqul insaanka jubbaland marwe cadar ismaaciil juraati ayaa waxay ku baaqday in la siiyo fursadaha shaqo dadka baahiyaha gaarka qaba ee ka shaqayn kara xafiisyada dowladda oo waxaa la rabaa haddii ala yidhaahdo aan la diwaan geliyo dadka shaqayn kara oo dadka naafada ah si loogu meeleeyo wasaaradaha voluntary ay ku joogayaan qofka fiyo wuxuu ku joogay ay ku joogayaan ma doonayna wixii hadda ka dambeeya in dadka baahiyaha gaarka ah qaba ee baahidooda guryahooda la joogaan inaan guryaha ka soo saarno oo wixii ay qabsan karaan ay qabsadaan ninka lugaha ka ah naafada oo qalinkana ku shaqayn kara maskaxdiisana fiyowdaya waa inuu shaqo helaa midka maxay ahayday dhegahala oo wax arki kara waa inuu shaqeeya midka indhahala oo wax maqli kara waa inuu shaqeeya aniga waxaan dhisay ururka naafada jubbaland ayagoo marka hore ururo ururo ahaa maanta hal urur waayo ururka naafada jubbaland markaasaa darteed in shirarka looga yeedho in maxay ahayday xafiisyadooda la tago xafiisay leeyihiin baahiyahooda la ogaado waxaa aad noola shaqaysa oon u mahad celinayaa waxaa weeye wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda caafimaadka waxaan u keennay wasaaradda cadaaladdana waxaa waaye inay cadaalad helaan dadka naafada ah haddii dacwo ay gasho qof naafo ah inuu ka duwanaado qofka maxay ahayday laxaadkiisu dhan yahay oo loo qabto maxay ahayday abukaato loo qaban karo in maxay ahayday la taakuleyn kara oo la og yahay qofkan inuu qof naafo ah yahay uu qofkan digdiglaynayo xoogga qabo uu ka duwan yahay in maaragtay sidaasoo kale wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka ay u naxariistaan oo ayagana ay og yihiin waan ogahay inay u naxariisanayaan mar walba